asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana lix iyo labaatanka bisha juun sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada warka rediyo wardheer oo faahfaahsan dagaal culus ayaa waxa uu ka qarxay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo u dhexeeya maleeshiyooyin magaaladaasi ku wada sugan iyadoona ay xirmeen guud ahaan isku socodkii magaalada iyo weliba ganacsiga maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa waxa uu dagaalkooda ka bilowday gaari saaka lagu dhacay magaalada gudaheeda iyadoona labada dhinac ay isu adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan goobjoogo ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeyo ciidamada maamulka jubbaland ee axmed madoobe iyo weliba korneyl barre aadan share barahiir ali oo isna sheegay inuu yahay madaxweynaha jubbaland goobjoogahan oo ay la xiriirtay warreer redio ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay wax u soconayaan iyo weliba xaaladda sida ay tahay
walaalisa udhexeeya ciidamada jubbaland iyo maleeshooyin oo taabacsan barahiir ali waayahay marka xaggee ka socdaa dagaalka xilligan
wuxuu ka socdaa aargada ka socdaa waa xaafadda argada biyaa
ha waa gartay marka xilligaa ila hadlayso dagaalku ma socda mise waa istaagay ilaa hadda way socdaa khasaarahana lama sheeg karo waayahay marka ma xaafadaas argada ayaad ka agdhowdihiin idinka mise xaafad kalaad degantihiin
xaafadda argada aan udhay maxay meesha dagaal ka socda
waa gartay marka xilliga xabada bilaabatay ma noo sheegi kartaa
ha adiga toddoba saac meelahaas adiga ilaa sideed saac meelahaas oo bilaabantay oo duurnimo miyaa
ha waayahay marka weli ma aragteen dhaawac iyo dhimasho halkaasi dagaalkaasi ka dhashay
wallaahi waa la sheegaayo dhaawac iyo waxaas aniga sicibaa arkaayo dhowr qof saddex qof oo dhaawaca arkaayo gaarina waa la dab saara la sheegaayo oo shicib ah waa gartay marka ciidamada jubbaland iyo maleeshiyaadka taabacsan bare hilaale qaab noocoo dagaalkooda u bilowday
wallaahi waxaa marka hore uu ka bilowday gaari shacab oo ciidamada jubbaland saaran ayaa xabado waxaa ku furan ciidanka maleeshooyinka berihiira waa gartay marka gaarigaasi yaa ku dhintay
wallaahi ilaa hadda khasaaraha lama sii karo welina way soctaa xabadaha hadda ma socda xabadaha xilliga ila hadlayso
ha way socdaan ha xabadaa dhadhacaadan waa gartay marka maamulka ma ka hadlay jubbaland
walaa weli lagama she weli lama sheegin soomaa lama hadlin shacabka xaafadaasi argada maxay dareemayaan xilligan
abti ayay dareemayaan dhaqin haye waa mahadsan tahay
lama sheegin wax khasaaraha oo dagaalkan ka dhashay iyadoona sidoo kale ay soo baxayaan warar ku aadan in dadaallo ay wadaan ciidamada amisom ee ku sugan gudaha magaalada kismaayo oo ku aadan waan waan iyo weliba xabad joojin la doonayo in dhinacyada ku dagaalamaya lakala dhex dhigo kadib markii xasan daahir aweys oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xarakada al-shabaab uu isaga soo baxay baraawe islamarkaana maalmo badan lagu wareersanaa halka uu ciribi jaan dhigay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in maamulka xibini xeeb ee bartamaha soomaaliya ka arrimiya ay xilligan sheegeen in xasan daahir aweys ay gacanta ku hayaan maamulka xibini xeeb ayaa waxa ay sheegeen in ay ka arrinsanayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen xasan daahir aweys oo la sheegay in magangelyo siyaasadeed uu weydiistay maamulka ximiniye xeeb warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin
ayadoo saacadihii lasoo dhaafay warar kala duwan oo ka imaanayay gobolka galgaduud ay sheegayeen in halkaasi uu ku sugan yahay hogaamiyihii hore ee urka xisbul islaam haatanna ka mid ahaa saraakiisha ugu sarraysa al-shabaaba ayaa waxaa wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan iminka in magaalada cadaada si weyn loogu soo dhoweeyey xasan daahir aweys oo saacado ka hor halkaasi gaaray xasan daahir aweys iyo saraakiil kale oo ka tirsan al-shabaab horena ugu mid ahaa ururkii wakhtigooda dhammaaday ee xisbul islaam ayaa waxaa magaaladaasi kusoo dhoweeyey sida wararka ay sheegayaan dadweyne aad u fara badan asigoona loo gelbiyey meel ku dhow xarunta madaxtooyada ee maamulka ximin iyo xeeb wararka ayaana sheegaya in lagu wado saacadaha soo socda in shir jaraa'id uu ku qabto gudaha cadaado hogaamiyaha xasan daahir aweys oo ka mid ah horjoogayaashii iyo maleeshiyaadka al-shabaab ee wakhtigood u dhammaaday ayagoona haatan firxab kala ah qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya dagaalo dhexmaray maleeshiyaadkan ayaana sababay inay kala go-aan ayadoona horjooga xasan daahir aweys oo isku dhiibay maamulka ximin iyo xeeb ayadoona wararka mararka qaar ay sheegayaan in muddooyinkii ugu dambeeyeyba wadahadal lagu socday qaybaha kala duwan ee bulshada galgaduud taas oo looga tashanayay sidii lagu soo dhoweyn lahaa xasan daahir awees oo go'aansaday inuu isaga soo haro dhibaatada iyo sidoo kale hagardaamada lagu hayay shacabka soomaaliyeed ee ay maleegayeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weli ku sugan qaybo ka mid ah dalka soomaaliya dhanka kale warar ayaa sheegaya in haatan magaalada muqdisho uu ka soconaya qabanqaabo la wado in lagu soo dhoweeyo xasan daahir awees gudaha magaalada muqdisho iyadoona wasaacadaha soo socda lagu wado in wafdi ka kooban qaybaha kala duwan ee dowladda ay u ambabaxaan magaalada cadaado si halkaasi ay ugu soo kaxeeyaan xasan daahir awees loona keena xarunta caasimada soomaaliya ee muqdisho iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale wararka ay sheegayaan in wadahadal ugu socday dowladda iyo xasan daahir awees xasan daahir awees kasoo tegitaankiisii shabaab ayaa waxaa soo dedejiyey isku dhacyadii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka dhexdooda ka dhexdhaca kuwaasoona sida wararka hordhaca ay sheegayaan qaarkood in xabsi loo taxaabay halka qaarkoodna la dilay halka kuwo kalena ay firxad ku kala yihiin qaybo ka mid a dalka soomaaliya arrintan ayaana soo dadejinayso burburka iyo sidoo kale kalahaadka maleeshiyaadkan al-shabaab ee muddooyinkii ugu dambeeyey soo shaacbaxaya khilaafyada u dhexeeya maxamed nuur wardhe redio muqdisho
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho iyo weliba deegaanka puntland ayaa si weyn waxaa loogu xusay lix iyo labaatanka bisha juun oo ah markii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay qaateen xurnimada iyadoona madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay kasoo qayb galeen munaasabada xuska lix iyo labaatanka juun madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in lasii wado halgankii loo soo galay calanka soomaaliyeed iyo weliba midnimada iyadoona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka oo iyana munaasabada goobjoog ka ahaa ay dhankooda sheegeen in loo baahan yahay in soomaaliya ay mid noqoto si xal waara loo gaaro xilli ay soo baxayaan maamullo ku dhawaaqaya inay ka madax bannaan yihiin soomaaliya lix iyo labaatanka juun kadib waxaa loo diyaargaroobayaa kowda julaay oo ah maalinta xurnimada soomaaliya oo ay gobolada waqooyi la bahoobeen gobolada koonfureed oo iyana xilligaasi xurnimada qaatay safiirka soomaaliya uu fadhiya kenya maxamed cali nuur americo ayaa waxa ugu hambaliyeeyey dhammaan shacabka soomaaliyeed lix iyo labaatanka juun waxaana uu sidoo kale sheegay in safaaradda soomaaliya ee kenya iyo weliba jaaliyadda soomaaliyeed ee nairobi ku nool ay qorsheynayaan inay dhigaan munaasabada kowda julaay iyadoona ay ku dhigi doonaan xaafadda isli ee magaalada nairobi oo ah goobta ugu badan oo soomaalida kenya ay degan yihiin
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan jaalida soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenya oo isugu jiraan dadka qaxootiga ah iyo ganacsada iyo ardaydaba sanadguuradii kun saddexaad oo maanta ku aadan lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii ugu horreysay ee caalam soomaaliyeed la taago ahna maalintii golada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysiga ingiriiska ciidan nagu soo socoto maalinta kale oo ciidan aada ku weyn oo ah kooda luulio insha allahu tacaala ciidan oo ah maalintii ay xoroobeen gobolada koonfureed ka xoroobeen gumaysiga talyaaniga isla markaasna maalintii ay waqooyi iyo koonfur soomaaliya ay midoobeen ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan mar kale waxaan ugu hambalinayaa in sanadkan sanadkiisa uu siiyo bashoos iyo barwaaqo sanadkaana wuxuu kusoo aaday iyadoo isbeddel weyn wadankii ka dhacay waxaan ka baxnay xilligii gumaysi aan dhahay xilligii kumeelgaarka ahayd waxay taan dowladda hosna emarad sanadka hore wadankana uu mataqaanaa amnigiisu iyo aad iyo aad usoo ficnaanayo iyadoo hambale kale annaga haddaanahay safaaradda halkan waxaa la fadhiyo qasulka siyaad maxamuud shire waxaan insha allahu tacaala maalinta soddonka juun oo axadda ah habeenka soo gelayso bisha kooda luulyo aan qaban doonaa kuna qaban doonaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli xaflad aada iyo aada u weyn annaga waxaan u yaqaanaa haddaanahay jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenya inaan xafladaha ugu fiifiican aan sameyno maalinta kooda luulyo tanna insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inay noqon doonto mid aada iyo aada looga farxo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenyana kulligood waan casuumaya marka ka faa'idaysanayo marka mar kale waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo saa sheegana xaflad sanadkan waxaan rabnaa inaan dadka soomaaliyeed oo ku dhaqan wadanka magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda sli maadaama ay degan yihiin soomaalida inta ugu badan inaan dadkii aan u dhawaano dadkii aan xafladii kololi aan u geyno ugu dhigno meesha ayaga ay ugu badan yihiin oo xaafadda sli ah waxaa lagu qaban doonaa sli high school maalinta soddonka habeenka kooga ay soo gelayso
warkii oo aad kala socoteen radio wardheere khiyaartana dhegaysanaysaay waa nagaynta waxaana warka idin akrinayay anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo